cadow cumar saciid xildhibaanka deegaanka ah luuqu laga soo doortay ahna deegaanka usii socdana laantaafka soomaaliga v o eda u waramay ayaa waxa uu sheegay inay ahayd dhacdo argagax leh oo ah dhacdo inta badan dadka soomaalida geyigani ku dhaqan markii ugu horeysay ku cusub midda koowaad waxaan halkan tacsiya oga darayaa eheladii iyo qaraabadii lixda wiil oo maanta si naxariis darre eh ee dhacdaan weligeed la arkayn lix qof hal meela lagu dilaya tacsiya u daraa eheladii sabar iyo imaan allah naga siiyo inaa lilahi wa inaa ilayh raajicuun waa masiibo aada naxdin u leh midda kale waxaan codsanayaa dowladda kenya amniga inay eeda sugto shacabka hadduu mar uu danqisto ama uu damaqo si lagu celin karo ma laha marka waxaan leenahay dowladda shaqadeeda inay qabsato oo amniga ay sugto meesha hadda maanta ragga lagu dilay waa meel weliba hataa ay askar istaagi jirtay oo kontoleyda istaagayan ay dhahayn marka hataa nimanka askar ay umaleynayaan wiilasha marka waa shay maaragtay wax laga qaban karo haddii dowlad daacade oo ummadda u shaqaynaysa ay jirta gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya john otieno oo isaguna shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in ragga ardada laaye ay gaarayeen siddeed ilaa iyo shan qof isku celcelis
abdalla
tillaabo ayaynu ilaa haatan qaadnay tillaabadaasina waxaa weeye in deegaanada qulqulatooyinka suurtagalnimada ay ka dhici karaan aynu ciidamo ammaanka suga aynu kala dhex dhignay waxaa kale oo aan haatan gacanta ku haynaa mid ka mid ah dadka tuhmanayaasha ah oo laamaha amniga nooga mahad celinayo oo aan isleeyahay baaritaanka ayuu naga caawin karaa cid walba oo dhacdadaas si geysatay waxaan u sheegaynaa in meelna aanu naga haraynin gacanta kusoo dhigi doono haddii biyaha hoostooda ay galaan iyo haddii ay dhulkoosiisa galaanba annagu aan joogno xogtoodana aan hayno
tumeweza kutambua hotspots na hizo hotspots zote tumedeploy maafisa wa usalama wa kutosha gobonatooraha gaarisa county mudane nadiif jaamacadan oo bartiisa facebook ugu soo taacsiiyey qoysaskii lagu laayay caruurtooda deegaanka ku nas ayaa waxa uu sheegay inaan loo sii dulqaadan karin laamaha amnigu inay indhaha ka fiiriyaan dalalka loo geysanaya caruurta yaryarka ee waxbaranayo sidoo kale waxa uu sheegay in laamaha amniga haatani looga baahan yahay sida ugu horeysa inay usoo qabtaan dadka dilkaasi ka geystay wuxuuna sheegay in sagaal iyo tobanka bishan ay noqon doonto maalin ay u madlan yihiin laamaha amniga iyo mudanayaasha lasoo doortay ka hadalka amniga garisa county oo haatani sii gelgelanayo dalalka noocane waxay ahaayeen kuwo kusoo noqnoqonayay gaarisa badankoodna salka waxaa loo saarayay xaaladaha isqabqabsiga dhulka balse markay dalalku dhacan waxay isku bedelayeen heer qabiil taasoo inta badan noqonaysay in duulaama ay isku soo qaadaan qabiilada inta badan koonfurta gaarisa county degan deegaanka ku nasana waxay ahayd mid sanadyadii lasoo dhaafay dhacdooyin saxiixiga oo dalala ay ka dhacayeen balse dhacdada haatani ka dhacday gaarisa county ayaa waxay tahay dhacdo uguba oo intooda badan dadka gobolkani haatani dhafoorada ay ka wada qabsadeen cabsi fara badanna gelisay dadka ku dhaqan gobolkan kuwaasoo hoosta haatani ka soo galay maxamed faarax shire v o a garisa